hay-adda cuntada adduunka ee w f b ayaa ka digaysa in ethoobiya ay qarka u saaran tahay masiibo bini-aadinimo iyadoo dagaalada ka socda dhinaca waqooyigana ay ka hortagayaan in la gaarsiiyo cuntooyinka loo qabo baahida badan ee malaayiinka qof ee ku nool gobolka tigree ee dagaaladu ay saameeyeen ee dalkaasi ay u baahan yihiin warbaahinta ayaa diyaarisay in ama ka hadashay in xaalad khatara halkaasi ay ka jirto sida ay ku soo warramayso wariyaha v o eda lisa shalain warbixinteedase waxaa soo jeedinaysa caasha ibraahim aadan
markii ugu dambeysay ee ay kolonyo cunto ah u suurto gashay in ay gaaraan caasimadda tigrey ee maqalle waxay ahayd bartamihii bishii disembar ee sanadkii hore malaayiin qof oo ay gaajo daran hayso oo ku nool gobolkan ee dagaaladu ka socdaan ayaa tan iyo markaas waayey cunto digniin cad oo uu u diray dhinacyada ishaya iyo beesha caalamka ayaa afhayeenka barnaamijka cuntada adduunka thomson firi waxa uu ku sheegay in hawshii bini-aadantinimo ee ay hay-addiisu ka waday waqooyiga etoobiya uu ku dhow yahay inay joogsato waxa uu sheegay in dagaalada xooggan ee ka socda gobolka ay xanibayaan inay gudbaan shidaal iyo raashiin qaybta raashinka nafaqaysan ee lagu daweynayo caruurta iyo haweenka ee macluulsan hadda waa gabaabsi mashaalada diyaarsan digirta iyo saliidda ee w f b waxaa la qaybin doonaa toddobaadka soo socda ayuu yiri firi shaqaalaha gargaarka w f b ee goobta jooga ayaa ii sheegay in bakhaaradii ay gebi ahaanba faaruqu yihiin ayuu intaasi ku daray dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda ethoobiya iyo kuwa tigreega ayaa qarxay bishii nofembar ee sanadkii laba kun iyo labaatan xaaladda ay aad uga sii dartay wixii markaasi ka dambeeyey hay-adda cuntada adduunka ee w f b ayaa sheegtay in sagaal dhibic afar milyan oo qof oo ku nool waqooyiga etoobiya ay hadda u baahan yihiin gargaar cunto taasoo ka dhigan inay sare u kacday laba dhibic toddoba milyan oo qof halkii ay joogtay afar bilood ka hor gobolka tigree oo keliya ay hay-adda qaramada midoobay waxa ay sheegtay in shan dhibic laba milyan oo qof ay ku tiirsan yihiin gargaarka caalamiga ah si ay u noolaadaan waxa ay sheegtay in afar boqol oo kun oo qof ay ku nool yihiin xaalad macluul la mid a halka laba milyan oo kalena ay qarka u saaran yihiin macluul w f b waxa ay doonaysaa inay cunto gargaara siiso laba dhibic hal milyan oo qof oo tigree ah iyo hal dhibic hal milyan oo dheeraad ah oo ku nool gobolada amxaarada iyo canfarta si kastaba ha ahaatee lacagta ayaa gabaabsi ah hay-adda cuntada qaramada midoobay ayaa si deg deg ah waxa ay u codsanaysaa saddex boqol soddon iyo toddoba milyan oo dollar si ay uga fuliso barnaamijkeeda gargaarka cuntada deg dega ah ee waqooyiga etoobiya lixda bilood ee soo socota warbixintii ee diyaarisay wariyaha v o eda liisa shalain oo caasho ibraahim aadan ay nala socodsiinaysay